hits barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco siddeed iyo labaatanka bisha novembar sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida dadaala dhinaca nolosha iyo waxbarashada ah oo ay ku jiraan dhallinyarada dalka jabuuti sanadkan intan ugu dambaysa jaamacadda wado sidoo kale waxaan nahay macalin habeenkii waxaan private ka dhigaa luqadda ingiliishka saacado kooban iyo maalmo kooban toddobaadkii three days sidoo kalena waxaan nahay shofeer ama driver basaska magaalada ka dhex shaqeeya waqtiyada aan fadhiyo maalmaha fadhiyo
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan duruufaha dhinaca waxbarashada ee haysta qaar ka mida gabdhaha ku nool magaalada laascaanood dabcan intaaynu idaacadda ku guda jiro dhegaystayaal dhinacii kaalmaha heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin maankay ruuxda ruxlaynayo ruuxda tabdo waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya
ciyaarihii iyo qodobo kalena waa nagaheenaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
militariga dalka ruushka ayaa maanta sheegay inay gantaallo kale oo dhinaca lidka diyaaradaha ay ku biirin doonaan hannaankooga difaaca ee gacanka krimiya tallaabadan ayaa imanaysaa kadib markii maalintii axaddii ay dalka ukrain iyo weliba waddankaasi ruushka oo khilaaf ka dhex xurtay khilaafkaas oo yimi kadib markii ciidamada ruushku ay gacanta ku dhigeen saddex markab oo ukrain ay leedahay kuwaasoo ruushku ku eedeeyey inay sifo sharci darra ah ku soo galeen biyaha dalkooga iyagoo iskandhetaraya bay yidhaahdeen digniin ay siiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee ruushku iyadoo arrintaasina dalka ukrain ay dhinacooga beeniyeen dhinaca kalena maalintii shalay ayaa maxkamad ku taalla krimiya ay labayo toban ka mid a afar iyo labaatanka badmaaxee gacanta lagu dhigay ay ku xukuntay midkiiba laba bilood oo xadhiga iyadoo inta kale hadhana la filayo in maxkamadda la horgeeyo maanta
maraykanka ayaa cunuqabateen ku soo roga madaxweyne ku-xigeenka ah iyo afada madaxweynaha ee dalkaasi nicaragua rosario morilo waxaana uu ku tilmaamay taasi qaybtii ay ku lahaayeen tallaabo adag in ay ka qaateen mudaaharaadayaashii halkaasi mudaaharaad ku dhigay dadkuna ay ku dhinteen xogayaha lacagta ee maraykanka stephen munchin ayaa waxa uu sheegay maamulka maraykanka in uu u qabanayo maamulka horteega dibadbaxyadii rabshadaha watay iyo musuq maasuqa baahsan ee horseeday dhimashada boqolaalka aan waxba galabsanin iyo dhaqaalaha baabaay ee dalkaasi waxaa kaloo xubnaha la cunuqabatay ku jira kaaliyaha hortega ee dhinaca amniga nestor monkada muwaadiniinta maraykanka iyo sharikadaha maraykanka ayaa laga mamnuucay inay wax ganacsi ay la sameeyaan xubnahaasi cunuqabataynta lagu soo rogay ee dalka nicaragua
duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa washington aynu ku bilownay dhanka dalka jabuuti qaar ka mid ah dhallinyarada ku jira dugsiyada iyo weliba jaamacadaha dalka jabuuti ayaa lagu ammaanaa sida ay isku dhex wadaan amaba iskugu dhex wadaan waxbarashada iyo shaqooyinka ay ku maareeyaan noloshooda cadow muuse xuseen waxa uu hadda ku jiraa sannadkii u dambeeyey jaamacadda sidoo kalena waxa uu wadaa mid ka mida gaadiidka dadweynaha ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax waryahayaga dalka jabuuti ayaa cadow la kulantay waxaanay ugu horreyn wax ka weydiisay waxbarashadiisa
walaahi horta qof waliba waxaa ku jidiida unbaa ugu adagoo dee sanadkii ugu horreeyen soo galnay waa iska adkayd adigu sanadkii labaad midhal bay iska ahayd laakiin sanadkan hawsha aada u badano waxaa lagaa rabo iyo sida wax lagaaga doonay ayaa iyo aada u badan oo sanadka ugu dambeysay oo sanadkii yacnii la kala saari lahaa ardayda Ah, guushina aan gaari lahayn qofkii de- eh, qof walba dee dadaalkiisa uu soo saari lahaa dee qofku markuu dadaalayna dee kolley dadaalku waa iska dhib badan yahay So, En marka en dhinac uu- waa adiga jaamacaddii ku jira oo sanadkii ugu dambeeyey Eh, dee ma waxaa tahay dhallinyarada niyadda ku haysa markaan qalin jabiyo markaan shaqo bilaabiyo mustaqbal kale En, mise waxaa tahay en, eh, dhallinyarada waktigooda kale ee aysan waxbaranayn en, ka faa'iidaysta
eh, wallaahi s- eh, iminka inta jaamacaddan ku jiro ilaa iyo intaan secondaryga dhiganayay dugsigii sare eh, aniga ayaa nolosheeda gacanta ku haya ismaareeya waqtiyadan wax dhiganay ama waqtiyada kale Eh, sanadkan intan ugu dambeysa jaamacadda wado eh, sidoo kale waxaan nahay macalin habeenkii waxaan private ka dhigaa eh, luqadda ingiliishka eh, saacado kooban iyo maalmo kooban toddobaadkii three days Eh, after that eh, sidoo kalena waxaan ahay eh, chauffeur ama driver basaska magaalada ka dhex shaqeeya waqtiyada aan fadhiyo maalmaha fadhiyo iyaan ka shaqeeya shaqadana qabtaa Eh, sida waan shaqeeya ana wax dhigtana waan shaqeeya labadaa shaqo iyo jaamacadda saddexdaa baan isku wadaa ilaahina wila garab garay alxamdulilah intaasana waan isku wadaa
maasha allah marka en, markii aad jaamacadda dhammayso hawshii aad ka baqi lahayd inaad qabato oo kale ileen wax- ileen markaad eh, shaqo bilowda ayadana waa waxbarasho kale oo iskuuladaan lagu bari laakiin waqtiga lagu barto marka hadda diyaar baa tahayba labadiiba isku wadaa way ka dhigan tahay ha abs- absolutely ha labadaba diyaar baan noohay inta ha aad si fiican diyaar baan noohay wax walbayna oo iga soo warbaxayna aan qabto waana diyaarna waan noohay
En, bal waxa riyadaada ugu weyn waa maxay markaad en, jaamacadda ka qalin jabiso hadduu ilaahay ku gaarsiiyo Ee, jaamacadda kuuraan ka qalin jabiyey qof walba himilo iyo higsi buu leeyahay horta waxaa iga horeysaa wixii aan ka qalin jabiyey facultigaga inaan sii wato ilaa master ilaa p h d after that inaan noqdo een, special driver ee dhanka badda iyo dhanka berigaba iminka is- ee, iminka ee, waxaa jira driving licence ee qeybtii dhulka waan wada haystaa qeybta baddana guda- waan ku guda jiraa iyadna inaan ka guulgaaro baan jeclahay sidoo kale waxaan jeclahay inaan in technologyga aada u barto kadibna aan businessman noqdo businessmankayga nuux ku salaysnaan doonaa yacni baabuurta iyo systemka maadaama aan jeclahay inaan noqdo special driverka marka waxaad aad u jeceshahay en, dhinaca wadida baabuurta qaybahooda kala duwan Eh, marka markabi iyo waxbaa doonaysa inaad waddo badda dhex socoto ha se b- beriyo badda iyo cirka bay shaalay inaan gaaro waan ku tala jiraa okay En, hadda waxaa tiri waxaan haystaa dhammaan qaybihii dhulka En, imise u kala baxaan dhulka marka la yidhaahdo en, wax lagu wado baabuurta qaybahooda kala duwan Ee, jabuuti ahaan waxay u kala baxaan toddoba ay u kala baxaan kategorigooga waa toddoba laakiin afarta ugu mudan ee specialkii waa b ilaa iyo e imka ahaan waxaan haystaa b c d oo baabuurta lagu kala wado ay kala duwan yihiin b baabuurta yaryarka c baabuurta xamuulka qaada d-na waa baabuurta transportationka special loogu talagalay
wow shaqo badan baad runtii qabatay En, dhalinyaro waxaa jirta kale oo jaamacadaha dhigta En, laga yaabo en, inaysan ku fakerin si aad ugu fakerayso ood shaqadii dhinac ka wadood waxbartood En, shaqooyin badan qabato adoo weli ku jira waktiga waxbarashada maxaad oran lahayd asxaabta kale sugaysa markay en, qaataan en, markay shahaado qalinjabinta qaataan inay shaqooyin bilaabaan Ee, horta ardayda iminkaan wada dhigano classmatekeyga aniga way ila yaabaan aniga shaqooyinkan aan qabanaya anoo wax la dhiganayaa waqtiyada qaar xataa shaqadeeda iga habsaamsan aan wax dhigto laakiin aan jeclayn inay shaqo wax iga habsaamsan maadaama aan tacliinta wax dhigashada ugu qaalisan ay tahay Ee, waxaan waxaan kula telin lahaa iyagna inta ay ku guda jiraan waqtiga tacliinta ga- een, gaar ahaan jaamacadda oo waqtiga ugu dambeysa ay tahay qofkii wuxuu soo bartay inuu ku shaqo tegi lahaa inay eh, skillskooga experience ay hore iska sii dhisaan inta aan iska sii dhisinna iminka inay isa sii daba qabtaan ay kasii wadaan eh, experience-kooga ay kordhiyaan ayna isku dayaan eh, experience-ka inay meelo badan ka eegaan waayo hadhow toole markaad shahaadadaada dhammaysato shahaadadaadu waxay tahay inbaad ku shaqo tegay laakiin waxaa jirta eh, shaqooyin kale fursado kale oo furan ood experience-koogi lahayn so iminka haddaad experience badato hadhow toole meel walbaad ka geli kartaa marka waxaa leedahay war hal meel hasku koobine en, isballaariya ha ha si isballaariya waa kii ee madaxweynuhu wuxuu furay meel centered of the leadership and entrepreneurshipka oo layskugu keeni doono yacni dhallinyaradu ay leedahay ay isugu keeni doonaan afkaartooda qof walba waxa uu soo bartay ama waxa uu doonayo inuu uu ku shaqaysto ay isugu keeni doonaan kadibna halka ay dhallinyaro badan ka faa'iidaysan doonto aana kula talin inay ka faa'iidaystaan halkaana wixii kale magaalada dhan walba ay isku dayan inay ka faa'iidaystaan dhallinyarada reer jabuuti aad baa mahadsantihi v o a
waa kaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cadow muuse xuseen oo ka mida dhallinyarada magaalada jabuuti ee waxna barta dabcan sidoo kalena shaqooyin ka qabta magaalada gudaheega waxaana uu jabuuti ugu warramayey waryahayaga sagal siciid faarax
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka
bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha sida uu faahfaahinaya madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow iminka waxa aannu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay deggan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta barnaamijkan cusub ee bandhigga v o a waxa uu iskugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha iyo wixii la xidhiidha iyo arrimaha sharciga iyo howlaha samafalka ah
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
sidaa lagu caddeeyey daraasado dhowra gabdhaha ayaa aad uga tiro yar marka loo fiiriyo wiilasha aada dugsiyada iyo jaamacadaha gudaha soomaaliya magaalada laascaanood waxaa ku nool gabdho aan haysanin waxbarasho duruufo dhinaca dhaqaalahana ay haystaan wariyahana magaalada laascaanood cabdikariim ulul ayaa duruufaha waxbarasho ee haysta gabdhahaasi waxa uu ka wareystay sheyma maxamed warsame oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha waxay tahay runtii horta in bulshada loo sameeyo waxyaalo badan ay ka shaqayso si ay xirfadooda usoo kabto waayo markay inantu ay inanka ay guursanayso waxyaalaha ugu muhiimsan horta ay qofka qofka uu ku galayo qofku waa qofkani dee qof nolosheena maarayn karaa ma yahay qofku sidii haddii dhalinta loo sameeyo xirfado fara badan uu inankii ama inantii ay ku wada shaqaysan karaan inanka uu ku shaqaysanayo runtii wuxuu noqon karaa guurku waa guur salfadhiya buu noqon karaa oo runtii guur reer maxaanku sheegay reer degan buu noqon karaa habluhuna marka ay waxbarashadooda oo hididiilo ay kusii lahaadaan waxbarashada habluhu sida scholarship oo kale haddii hablaha loo qaado oo wax lasoo baro hadhow toole loo wadankooda ay kusoo noqdaan iyagoo u baahan dalkooda uu baahan yahay ama wadankooda magaaladooda ay u baahan tahay habluhu ay shaqo helaan saasoo kale ayay hablihiina ugu dhiirigelinaysaa inay gabadh kastaana ay guurka horta intay dib u dhigato waxbarashadeeda soo dhammaysto xilliga waxbarashada kadib ay guursato waxaa laga hadlaa hada yeeshee xidhiirka hooyooyinka iyo udhexeeya gabdhaha waxaa la yidhaha aada buu hooseeya oo hooyadu xaalad badan war uguma haysa gabadheeda bal ka waran noloshaas oo kale maxay gabadha saameyn ku yeelatay gabadha runtii waxaa wanaagsan horta marka ugu horeysa gabadha iyo hooyadeed xidhiidh runtii inta ay marka hore dul ahaan xidhiidhkooda uu ka dhexeeyo in kasii badan in gabadha iyo hooyadeed la siiyo waayo qoftani waa dumar duruufo fara badan ayaa lasoo darsaya xaalado badan ayaa lasoo darsaya hooyadu way dareemi kartaa haddana dankama yeelanayso oo haddaynu soomaalinahay runtii danba hawlaha kama yeeshaan laakiin waxaa macquul ama fiicnaan lahayd in hooyadu ay usoo jeesato hablaheeda oo ay gabadha runtii ay waraysato xogaal u yeelato maxaad u baahan tahay maxaad qabanaysaa runtii ay danaheeda hoosaadka ay hooyadeed ay runtii la yeelato waayo hadday islaantu markasta hooyadu ay gabadheeda markasta ay waraysato ama xogahaal u yeelato waayo hooyadu way uga dhowdahay aabaha gabadha horaa loo yiri gabadhna waa hooyadeed wiilla waa aabihii ay gabadhu markasta hooyadeed ay waraysato oo ay ku tiraado dee maxaad u baahan tahay maxaa kaa dhiban danteeda guuda hoose iyo tasareba ay marka ay waraysato runtii gabdhuhu waxay helayaan yodidiilo hay dhibteeda ma qarin karto iyo yodidiilo badan bay u helaysaa inay hooyadeed markasta markay hooyadeed dhowr jeer adigu marka ugu horeysa hadday doonto ay su-aalaha ay waxba uga jawaab weydo marlabaadka waxay u helaysaa yodidiilo ay hooyadeed u baahan tahay inay caawiso
dhegeystayaal taasina waxay ahayd sheema maxamed warsame oo u ololeysaa xuquuqda gabdhaha ee laascaanood waxaana u warramaysay wariyahana cabdikariim olol halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyada oo idinkaga imaanaya washington
markana dhegaystayaal aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha haatan ba aad maqlaysaan waa heesta yarta raadiya iyo weliba sultaan seyraar guhaad
yarta raadiya markay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartu maan ku rabe raadi jiray radkeediba racdada saqdhexe ku rafadumtee ila raadiya war yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya yartu maan ku rabe raadi jiray radkeediba racdada saqdhexe ku rafadumtee ila raadiya war yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaatay reer samaysatoy raaxada ledda raaxada ledda ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaatay reer samaysatoy raaxada ledda raaxada ledda nin kasta haraba hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya nin kasta haraba hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
soo saaristu waa cabdi askari
rugi hedalaas qoray dadqabu armay rucu mirataa reer baa u yaalle jabuuti ka raadiya waryarta raadiya rugi hedalaas qoray dadqabu armay rucu mirataa reer baa u yaalle jabuuti ka raadiya waryarta raadiya runahaan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya runahaan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rugii amniga iyo kismaye rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaatay reer samaysatoy raaxada ledda raaxada ledda ma rumaysan karayo ralliga ayaara ka soonto rugii amniga iyo kismaye rabtee ila raadiya raasiya qorraxayo roobkii helay armay ramaskaatay reer samaysatoy raaxada ledda raaxada ledda nin kasta haraba hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya nin kasta haraaba hana raadiye
yarta raadiya waxaa ku luqaynayay suldaan seraar haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha waa kuwan maxamuud mascade iyo nuur xasan nuur buqaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh oo ka tirsan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub mascade ciyaarihii xalay dhacay bal sidee loo kala badiyey yaa haray yaase soo baxay una haddaad umahadsan tahay dabcan kulamo badan baa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa oo ilaa gruupka e iyo gruupka h ayaa la iskaga hor yimid haddii aan ku bilaabo gruup e kooxaha iskaga hor yimid waxaa ka mid ahaa e a k athenis iyo iax ayaa ciyaaray laba gool iyo waxba waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee ax ciyaaryahan tarij ayaa labada goolba u saxiixay kooxda kubadda cagta ee bayer munichna banfika ayay shan gool iyo hal kaga badisay ciyaaryahan aryan robin ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay lebandoski laba kale uu dhaliyey goolka kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahan frank riberi weliba habeenada ay sida wanacaan u ciyaaraan ayay kooxdaasi guula heshaa ciyaaryahan weliba aryan robin waa taqaanaa markuu jirada ka soo leexdo
darbadiisi bidxeed lama celin karo aad iyo aad marka gruubkaasi nuura waa lagu kala baxay oo waxaa usoo gudbay wareega lix iyo tobanka bayer munich oo kaalinta koowaad ku soo baxday iyo weliba ayax inkastoo kulan uu dhiman yahay oo kulankaas cidda kaalinta koowaad galaysa uu isbedeli karo laakiin labadooduba waa ay soo gudbeen gruubka f waxaa ku wada jiray hoffenheim iyo shaktar donetski daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta shaktar donetsk ayaa saddex iyo laba ku badisay leon iyo manchester cityna laba iyo laba bareejaha ayay ku kala baxeen oo weliba ciyaaryahan oguero ayaa goolka bareejada u keenay kooxda kubadda cagta ee manchester city gruupkan nuurow iyagana toban dhibcood waxaa leh kooxda kubadda cagta ee manchester city toddoba dhibcood waxaa leh leon shaktar donetski badiska ay badisay waa uu soo dhoweeyo shan dhibic ayay leedahay kulanka ugu dambeeyana shaktar donetski iyo leon ayaa isla ciyaaray marka ciddii badisa kulankaasi ayaa dabcan noqon doonta cidda kaalinta labaad ee ku soo baxda oo iyadu wareega kale usoo godi doonta marka gruupkaasna sidaas ayaa lagu kala baxay nurow ee gruupka kale isagana g waxaa iyaguna fooda isku daray c s k moscow iyo victor victoria blazon laba iyo hal victoria blazon ayaa ku badisay kooxihii real madrid iyo roma ayaa ciyaaray oo guriga roma ayaa lagu ciyaaraya laba gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta real madrid ay ku guul heshay oo weliba nuurow sidaad og tahay toddobaadkan ee horyaalka waddankaasi spain si xun lagaga soo badiyey kooxda ee real madrid laba dhibcood ayaa halkan ka qaadatay waa lugtii horena waxaan filayaa in real ay soo badisay ciyaartii madrid marka labada jeerba roma waa laga badiyey aad iyo aad marka halkaana laba-iyo toban dhibic waxaa ku soo baxday oo kaalinta koowaad ku gashay kooxda real madrid kaalinta labaadna waxaa kusoo gudubtay roma oo labadaasi kooxood iyaguna waa ay soo baxeen gruupka ugu dambeeya kulamadii habeenkii xalay ha la ciyaaray dabcan kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan adag la ciyaaraysay kooxda young boys kooxdaasi waxaa xusid mudan nuurow sagaashankii daqiiqo markii la gaaray weliba daqiiqada lagu daray in uu gool u dhaliyay ciyaaryahan faleni oo goolkaasi ku guul heshay morinho farxadda iyo carada isla jirta darteed ciyaartooydu ku cabaysay miduu dhulka ku dhaco iyo miduu mataqaanaa darbeeyo ayay noqdeen waxaa intaasi dheer kubad uu khasaariyey oo gool uu ka filayay inuu dhaliyo ciyaaryahan rashford sida uu uga fal celiyey ayaa iyaduna ahayd arrin la yaabkeeda leh ciyaarta kadib markuu warbaahinta la hadlayey waxa uu aada u weeraray ciyaartooydii hore manchester united oo ciyaarta hortood ferdinand iyo ninka la yidhaahdo scolis oo ku tilmaamay in uu yahay macallin jahawareersan oo ay ilaa iyo hadda aan kala garanaynin ciyaartooyda uu garoon gashanayo waxa uu ku yidhi hadal looma baahna telefishinada laga sheegay hadday tabar isku hayaan kursiga benjiga oo laga maamulo ciyaartooyda ha soo fariistaan marka murino waa taqaanaa de waxa uu sidoo kale sheegay in afar iyo toban mar uu ciyaaraha champions leaguea ciyaaray afar iyo tobankaas marna uu wareegi lixi tobanaad usoo gudbay labadii mar uu ka maqnaana uu europa league qaaday marka murino waad garanaysaa aad ku dagaalama afka ku dagaalama waa gartay ciyaarihii kale yuventus ayaa iyana badisay oo valentia waxay kaga badisay hal gool iyo waxba morinho iyo kooxdiisii nasiib wanaag way soo gudbeen oo iyaga yuventus ayaa kaalinta labaad ee usoo gudbay walow ciyaarahan weli ay hal kulan u dhiman yihiin waa gartay ee, waqtigana aad ayuu noogu yaryahay ee, masacado hal ilaba haddii aad ka soo qabato ee, kulamada xiisaha leh ee caawa dhacay waxaa ugu xiiso badan kulanka dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee b s g iyo liverpool guriga b s g ayaa lagu ciyaarayaa neymar iyo embabe ayaa la hubin inay ciyaari doonaan iyo in kale waxaase la filayaa inay kulankaasi ciyaari doonaan b s v iyo barcelona ayaa kulmaya laakiin tottenham hotspur iyo kooxda inter milan ayaa iyagu ciyaari doono gruubkaasi ee inter toddoba dhibic ayay leedahay ee tottenhamna afar dhibic ayay leedahay haddii tottenham badiso markaasi oo gool badan ay ku badiso waxaa suuragala inay fursad halkaa haysato ciyaarihiina dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeyn doonaa waa mascadde iyo nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal maxamuud mascad iyo nuur bukhaari aad bay u mahadsanyihin oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey markana aynu dubi jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaynu wada dhegeysan doonaa heesta samir iyo weliba fanaanada ikraan caraale
heestaasi samir ay ku luqaynaysay ibrahim caraale waxay ugu dambaysay idaacaddeenii duurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale awood ku kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo